جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhayaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee landulus فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkan idinkugu soo xulnay idinkuna insha allah aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah donald trump oo toddobaadkii lasoo dhaafay kalabar waddammada caalamka ku soo rogay canshuur xaddhaaf ah iyo saamayn dhaqaale oo xooggan oo durbadiiba laga dareemay suuqyada caalamka barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo soo bandhigay muuqaalka weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka labagaras ee wilaayada shabeellaha dhexe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك وربيتك إلهي هخرابيننا ورمسكحدينا هكو خرابيننا ورأنك وقف شقها هخرابيننا وإلهي وبغى jamaacada masjid ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ka qayla dhaaminaya in lagu soo wargeliyey in masjidka la dumin doono kooxda ridadana ay ganacsato murtadiina ka iibinayso dhulka uu masaajidkaasi ku fadhiyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kulan cilmiyeed lagu kordhinayay aqoonta bulshada dhanka kalena lagu dardargelinayay howlaha tacliimiga ah ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka qabsoomay deegaano ka tirsan wilaayadaas warbixin aan idinkaga diyaarinay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaa barnaamijka idinkugu haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan donald trump madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay kalabar waddammada caalamka ku soo rogay canshuur xaddhaaf ah taas oo ay ka dhalatay saamayn xooggan oo durbadiiba laga dareemay suuqyada caalamka haddaba qodobkaas waxaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka inoogu haya eliyaas cabdulaahi oo aalaaba barnaamijkaygala qayb qaata cabdiwahaab waad mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo sida walaalka uu sheegay caawa aan ku soo qaadan doonno hadalhayntii uga xooganeyd ee toddobaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan dabayaaqadiisii ka taagnayd guud ahaan caalamka waana canshuurtii kalabar waddammada dunida uu ku soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump madaxa aqalka cad ayaa maalinnimadii shalay waxa uu soo saaray liis uu ku caddeynaya in ku dhowaad kalabar waddammada dunida canshuurtii lagu siyaadiyey iyadoo la caddeeyey waddan walba iyo bersentejka canshuurta lagu kordhiyo badeecadihiisa waddammada ugu waaweyn ee la xusi kara waa kuwa dhaca qaaradda yurub iyo shiinaha oo gaar ah haddaba aan eegna maalin kadib saamaynta ka dhalatay go'aanka ka soo baxay donald trump shiinaha oo kale waxa uu maanta duhurnimadii soo saaray in ku dhowaad soddon iyo afar boqolkiiba uu ku soo rogay dhammaan badeecadaha maraykanka iyadoo ay xusid mudan tahay in xukuumadda biijin horay uu u saarnaa canshuur xaddigeedu uu gaarayo soddon iyo afar sidoo kale markaan ka hadlayno saamaynta khasaare ee ka dhashay hadalka ka soo yaray donald trump ee uu kalabar waddammada dunida ugu siyaadiyey canshuurta badeecadaha kala duwan waxay shabakadda bloomberg daabacday warbixin ay ku sheegaysa in ilaa laba boqol iyo siddeed bilyan oo dollar ay khasaareen inta badan milyaneerada ugu lacagta badan galbeedka iyadoo maalin qura uu ka soo wareegtay go'aankan waxaan cabdiwahaab xusid mudan in bilyaneeradan ay u badan yihiin kuwa amerikaan ah mark zukerberg oo ah bilyaneerka leh facebook whatsapp iyo instagram ayaa la sheegay inuu la kulmay khasaare hantiyadeed oo gaaraya ilaa toddobiyo toban dhibic sagaal bilyan jeff besos oo isagana amerikaan ah lehna shirkadda dukaameysiga ee amazon waxa uu khasaaray ayay shirkaddu leedahay ilaa shan iyo toban dhibic sagaal bilyan oo dollar elon mask oo xubin ka ah dowladda maraykanka ahna bilyaneer leh shirkadda ex ee horey loo ohan jiray twitterka ayaa isagana waxaa lagu waramayaa in uu la kulmay khasaare hantiyadeed oo gaaraya ilaa koow iyo toban bilyan barned altel isagana waa maalqabeen u dhashay dalka faransiiska waxayna warbixintu sheegaysaa inuu khasaaray ilaa lix bilyan oo dollar cabdiwahabliiska warbixintu ay soo gudbinaysa dabcan intan waa uu ka badan yahay waxaana muuqata in darbada ugu horreysa ee khasaaraha ay gaartay bilyaneeradii ugu waaweynaa ee amerikaanka ahaa dhanka kale waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaraha kanada ee cusub uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya isdhexgalkii qotada dheeraa ee dhanka dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga milatari ee kala dhexeeya maraykanka uu soo idlaaday isagoo dabcan ka duulaya canshuurtan xaddhaafka ah ee uu soo saaray trump dhanka shiinaha oo kale haddii aan u laabanno waxa uu madaxa xukuumadda beijing shin jimbin uu isku dayaa in uu ka faa'iidaysto colaadda reer galbeedka ay u hayaan maraykanka isagoona hadda bartilmaameed ka dhigtay waddamada yurub si uu la sameeya iskaashi ganacsi oo qoto dheer dabcanna uu u beddelo booska maraykanka gunaanadkii faransiiska dhankiisa isaguna arrinkan waa uu ka hadlay madaxweynaha faransiiska ayaana ka dhawaajiyey in reer yurub ay muujiyaan baraarug wixii hadda ka dambeeyana ay habboon tahay inay joojiyaan buunbuuninta badeecadaha kala duwan ee maraykanka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa isdultaaga aan ku samaynay saamaynta xooggan ee hal maalin kadib ka dhalatay canshuur kordhinta uu sameeyey donald trump dunida galbeedka gaar ahaan dhanka dhaqaalaha ayaana hadda qoobgariir xooggan laga dareemayaa haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto ayaana la saadaalinayaa in ay musallafi doonaan kambaniyada maanta ugu waaweyn caalamka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo bandhigay muuqaalka weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka labagaras ee wilaayada shabeellaha dhexe haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan cod idinkugu soo bedelnay inshaa allah
دق الطوب والمعركة هيا قدام دق الطوب والمعركة قدام الغمس ثارنا لا تتركه منتزه باري منتزه باري الجنوب الحرة وعليني إيمان النجم كل الأبواب شركه ولا مرة طاغي افترس لا مرة طاغي افترس المعركة قدام الغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق باغي نجس مرتزق باغي نجس فيها هوى الحرب جباراتهم لا تسودس هم العمالة مفروشة بالأرض عزاه يندعس بالأرض عزاه يندعس دق الطوب المعركة وياك قدام والغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق باغي منتزق باغي نجس يا ابن العقيدة حققه عزمك ولا لا تبتلس يدعى جواك صوبه تاق الناس واحترس صوبه تاق الناس واحترس المعركة هي تقدام والغلس ثانينا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس يقطب المعركة هي تقدام والغلس المعركة هي تقدام والغمس ثار لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس الجنود الأمر كهو عميلي إيمان النجس للعبوة شرك ولا مرتضى يفترس مرتزق باغي نجم في بهوى القلب راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس دقت طبول المعركة هي تقدم وانغمس ثار لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا لا تبتئس جد عدوك وانهكه صوبه تقم ناس واحترس صوبه تقم ناس واحترس دقت طبول المعركة هي تقدم وانغمس ثار لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس العدا ذادك دقه وعلى جماجمهم دعس ذروق البان ادركه النصر منفاع للغلس عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaagul waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka jamaacada masaajid ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ka qayla dhaamiyey war sheegaya in dhulka masaajidkaasi ay kooxda ridada ee xasan gurguurte ka iibsanayso ganacsato kale oo murtadiin ah jamaacada masaajidkan ayaa sheegay in dhulka masaajidkaasi uu ku dhisan yahay ay bixisay dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey burburkana uu masaajidkaasi shaqaynayay islamarkaana ay dad soomaaliyeed gacanta ku hayeen qaabaynta masjidkaasi balse sidii dhaqanka u noqotay xasan gurguurte waayadii dambena loo bixiyey xasan dal xaraashe wuxuu markan hunguri ka soo galay beecinta dhulka masaajidkan aan ka soo sheekaynay haddaba ku soo dhowaada qaar ka mida jamaacada masaajidka oo la hadlay warbaahinta maanta waan marayno iyo an in la yidhaahdo masaajidka waa la duminaya alaabta ka qaada waxna qabta ma aha waxaan rabna anaan u sheegno cid kastoo dhegaysanayso masaajidka dhan baa dhistay howl baa ku gashay haddaa ugu dambaysay habeer ayaa lagu dukaday qur-aanka in annagoo intaa ku nool dhex joogno oo intaas gacanta ku haynay odayaashaan rag ay ka mid yihiin ayna joogeen walaalayaal masaajidka saana kasoo kordhay waa la duminayaa saana la yeelaa noon lahin in la yidhahdo maalinta arbaa la yidhahdo alaabta ka qaada masaajidka aniga imaamkii oo ceelasha degan ayaa liisoo waxay waxaa la masaajidka ha laga qaado waa la duminayaa farii cid kale u fari mayno waxaan u faraynaa caawa halka anigu faraya cali xasan maxamuud waxaan u sheegayaa beytkan la duminaayo raadkaada waa ku yaallaa sujuudaada waa ku taalla maalinta qiyaamana lagu weydiinayaa haddaad lug ku leedahay masaajidkaas badbaadi haddaan badbaadi karin kuwa kaa hooseeya la hadli mayno aan codkale la hadli mayno masaajidka noocaas ahaa oo waqafka ahaa ee dowladdii soomaaliya ee waqaftay ee dadkan deegaanka ay dhisteen ee hadda u dambaysay ramadaankii lagu cibaadaystay lagu tukaday in cid aan la aqoonin iyo meelay ka socoto la yidhaahdo waa la duminayaa bay maraysaa arrin la yaab leh oo muslimkii ay la yaabeen dadkii ay la yaabeen jamaacadii ay la yaabtay bay noqotay meesha tan waa guri ilaahay dadkii dhisayna ilaahay bay u dhiseen xoolahay geliyeenna ilaahay bay u dhiibteen cidda duminaysaa ilaahay ka cabso annagu waxaana dadkii xaafadda laga barakiciyey aan barakacana annaga maanta maaa xaafadda u doodamayna waxaan ka hadlaynaa guriga ilaahay yaan lagu soo fududaanin yaan lagu soo xadgun ha laga dhowrsado ha laga joogo wax ka khayr badan ka dhisamaysaan guriga ilahay intaa ka dumisaan wallaahi bilaahi tallaahi inaadna wax ka fiican ka dhisaynin ee wax aad eedaan oo ka shallaydaan oo adduunka iyo aakhiradu aad eedaan baad ka dhexli doontaan guriga ilaahay ha layska daaya bannaanka halaga maro dadkii maalgeliyey masaajidka kan oo sidaan quruxda badan loo dhisay oo alaabtaas lala dhex dhigayna ilaahay waxaan kaaga baryahayaa ajarkoodii haddii la dumi guryahaas ha ka goynine deeqsibaad hayaa ajarkoodii sii rabiyo dadka fasaaday oo maalka ku fasaaday ogaada hortiin waddada aad ku joogtaan maanta ragaa hortiin qaaday qaaruuna ka mid ahaa haamaana ka mid ahaa waxaan kaga digaynaa maalka ilaahay in siiyey aadanaha waaba u adeegsateen oo waa laydin arkay oo waa ku barakicdeen oo waa ku baabi'deen ilaahay uga baqa bay- baydka ilaahay oon dhex taagannahay ilaahay uga xishooda allaahuma fashahid ilaah wadaan ku markhaati gelinay waman adlamu miman manaca masaajidallaah an yudkara fii hasmuhu wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika war baydkaa ilaahay ha kharaabinina war maskaxdiinna ha ku kharaabinina war adinkoo qof u shaqeeya ha kharaabinina war ilaahay uga baqa intaasaan idinkana idin leenahay waxaan leeyahay dadka u soo tarfaxaytay inay ummadda baabi'iyaan beydkii ilaahayna ku daraan waxaan leeyahay kuwa maalka maaragtaayey raba inay maal maal maaragtaay lagu eh, ku horarayaan beydka ilaahay maalkiina allaha baabi'iyo aamiin dhaha kuwa maalka raba masaajidka inay ku baabi'iyaan ee raba meeshaan naago iyo ilmo iyo inay isku sasawiraan ilaahay maalkooda ha baabi'iyo kuwa xukunka maaragtaayey ku soo siinaya ee lacagta uga qaadanaya xukunkooda allaha baabi'iyo war ilaahay aan ka cabsanno ilaahay aan ka cabsanno beydka ilaahay aan u istaagno qof kasta maalinka yowmalqiyaamo waa la su'aalayaa beydkan waxa lagu samaynayo qof walbow allaahuma fashad ayay maraysaa allaahuma fashad ayay maraysaa inta qofee ku dukatay haddeer waa loo jeedaa inta ku dukan jirta waa loo jeedaa ilaahayow rabbiyow raxmaanow beydkaaga ka mahad cesho weyn ilaahayow beydkaada ka mahad cesho weyn ilaahu beydkaaga ka cesho ilaahu beydkaaga ka cesho عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka kulan cilmiyeed lagu kordhinayay aqoonta bulshada dhanka kalena lagu dardargelinayay howlaha tacliimiga ah ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka qabsoomay deegaano ka tirsan wilaayadaasi haddaba kulankaas iyo wixii lagu xaqiijiyeyba waxaa warbixintan inooga haya bashiir muxiidiin abu ayman بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا labadii bishan shawaal sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri wakhti bulshada muslimiinta ee ku nool degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada ay ku guda jireen fasaxa ciidda ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu soo agaasimay kulan cilmiyeed lagu kordhinayo aqoonta bulshada dhanka kalena lagu nashaadgelinayo howlaha tacliimigaha ee ka socda wilaayada jubbada hoose boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ku dhaqan jamaame iyo hareeraheeda ayaa ka soo qaybgalay kulankaasi oo ahaa mid heerkiisu sarreeyo waxaana goobjoog ahaa arday mucallimiin iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka madaariista ka soo qaybgashay tartankaas oo ah kuwa hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa waxaa ka mid ah macadka qurduba ee barashada daraasaadka sare iyo culumta maamulka mu'asasada tacliimiga ah ee alxikma iyo madarasada nidaamiga ah ee imaam bukhaari qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay hoos tagayaan madaariistan waxbarasho ee aan soo sheegnay ugu horeyn sidan ayay u dhaceen su'aalaha la weydiinaya ardayda waxaana dhammaan ardayda ka kala socday macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo madarasada imaam bukhaari ay muujinayeen dadaal xoog leh oo ay ku xigsanayaan su'aalaha la weydiinayo si aanay u baalmarin jawaabahooda su-aasha ugu horeysa way xig ka imaan doontaa maadada caqiidada waxayna u dhacaysaa sida tan kam maraatibu ddiin wamaa hiya waxaan rajaynayaa inaad garateen aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa amina cabdi maxamed waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata muasasada alxikma su-aasha jawaabteedaan isku dayo waa maraatib ddiini halaaa alislaam waliimaan walixsaan
su-aasha la weydiiyey ardayadda ka socotay mu'asasatulxikma oo ahayd kam maraatibuddiin waxay ugu jawaabtay si sax ah waxayna heshay abaalmarin su-aasha xigta waxay ka imaan doontaa maadada fiqiga si fiican dhagaha u fura hal yasixu tayamumu idaa wujida almaa waxaan rajaynayaa inaad garateen aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا magacaygu waa xasan aadan maxamed degmada jaamaca maxaa ka socdaa macadka qurduwa su-aasha jawaabteeda taa isku dayo waa laa laa yasixu tayamum laa laa yasixu tayamum su-aasha la weydiiyey ardayga ka socday macadka qurduba oo ahayd hal yasixu tayamumu idaa wujida almaa wuxuu ugu jawaabay si saxa insha allahu tacaala asagana wuxuu ku guulaystay abaalmarin aad iyo aad u qaali ah su-aasha xigta waxayna ka imaan doontaa maadada tajwiidka ah maa huwa hada almad aamanuu بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay waa haashim awey shariif waxaan ka socdaa macad qurba lidaraasaaat alislaamiya alculuum alidaariya su-aasha jawaabteedna isku day madkaas waa madbelbedel su-aasha la weydiiyey ardayga ka socday macadka qurduba oo ahayd maa huwa hada almad aamanuu wuxuu ugu jawaabay si sax ah waana maddulbadel su-aasha xigta waa su-aal carabi ah waxayna u dhacaysaa sida tan maa huwa almubtada بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا magacii waa cabdishakuur saal cabdishuuriye waxaan ka socdaa macad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya su-aasha jawaabteeda isku dayo almubtada huwa alismu almarfuuc alcaariyay alcawaamil addaakhila allafdiya su-aasha la weydiiyey oo ay su-aal carabi ah kana so- ee kuna socotay arday ee ka socday macadka qurduba wuxuu ugu jawaabay si saxa wuxuuna heli doonaa insha allahu tacaala abaalmarin qaali ah su-aasha xigta udkur hada albaxr bimacnaa baxarka waida almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kula tamiimatin laa tanfacu بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا asalaamu calaykum magacaygu waa xamse aadan maxamed cusmaan waxaan u- u tartamayaa majmuucada macadka qurduwa lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya jawaabtana la weydiiyey haddaanu isku dayo waa baxrulkaamin su-aasha la weydiiyey ardayga ka socday macadka qurduba oo ahayd udkur hada albaxr waida almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kula tamiimatin laa tanfacu bimacnaa baxarka gabaygaas uu saaran yahay wuxuu ka jawaabay ee si sax ah waana baxrulkaamil insha allahu tacaala asagana wuxuu helay abaalmarin qaali ah markan waxaa la gaaray doorka waxgaradka degmada jamaame sidoo kale guddiga ayaa tartansiyey su-aale xul oo xagga aqoonta iyo arrimaha bulshadana weydiinayey salaadiinta iyo nuqabada kuwaasoo iyana dhiirigelin u ahaa ardayda dhigata goobaha waxbarasho oo ay dareensiinayeen ahmiyadda waxbarashada iyo inaysan ahayn mid ku xiran wakhtiga iyo shakhsiyadda intaba su-aasha nabadoonnada ayadana waxay leedahay si fiican dhigaha u fura udkur awala camalin qaama biha annabiyu sala allahu calayhi wasalam في المدينة بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا بسم الله haddaan ku bilaabo magacayga maslax cali maxamed waaye Ee, nebiga sal alla alay wasalam wuxuu ka bilaabay markuu madiina tegay binaa ilmasjid mashaahidkan u dhisuu ka bilaabay
allahu akbar waaya een, su-aasha la weydiiyey nabadoonka wuxuu ugu jawaabay si sax ah waana binaaw lmasjid wuxuuna helay abaalmarin aad u qaali ah su-aasha xigta ee, waa isla su-aashii nabadoonnada udkur ثلاثة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا بسم الله إن شاء الله أنا مقعيga ku bilaabayo النقيب علي حسين ثلاث غزوات هو أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم آه، غزوة البدر الكبرى وغزوة حنين وغزوة آه، أحد su-aasha la weydiiyey nabadoonnada oo ahayd udkur ثلاثة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم waxay ugu jawaabeen ayagana si sax ah allahu akbar waayahay isla su-aasha ayagaa iska leh udkur أول سفير أرسل إلى المدينة بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا بسم الله الرحمن الرحيم أول سفيرا وهو مصعب ابن عمير su-aasha la weydiiyey nabadoonnada oo ahayd udkur awala safiirin ursila almadiina waxay ugu jawaabeen ayagana si sax ah insha allahu tacaala wuxuuna helay abaalmarin aad u qaali ah su-aasha afaraad oo ah isla su-aasha nabadoonnada udkur zaciima alaws بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا السلام عليكم Ee, haddaan isku dayo sacad ibnu mucaad su-aasha la weydiiyey nabadoonnada ahayd udkur zaciim al aws oo ah sheeg qabiilkii aws ee ansaarta ahaa waaskooda waxay ku jawaabeen sacad bin mucaada waana su- waana jawaab saxa insha allahu tacaala wuxuuna helay abaalmarin aad u qaali ah ugu dambayn nabadoon cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada jamaame ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose uu ka wado degmada jamaame iyo deegaanada hoostaga isagoona aad u soo dhoweeyey tartankii qiimaha badnaa ee ka dhaca gudaha degmadaasi walaala ilaahi subxaana watacaala mahad iska leh allihii ke- na keenay makaankan oo lagu t- musaabaqaynayo waxbarashada maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala waxyaabaha nebigiis uu amray inuu u ziyaadiyo ayay ka mid tahay faqad qaala allahu tabaaraka watacaala fii muxkami tanziili wa huwa asdaqu lqaa'iliin waqul rabbi zidnii cilman marka insha allahu tacaala dhallinyaradan iyo gabdhaha insha allahu tacaala oo ku tartamayeen xaqiiqatan waa wax aad loogu faano maxaa yeelay alxikma iyo qurduwa iyo buqaari saddexda madaraso ee maanta ku tartamaysay makaankan quruxda badan xaqiiqatan tartankooda wuxuu ku soo aaday wakhti aad qaali u ah oo ah eh, ciiddii dhexdeeda annagoo ku jirno ciid alfitr almubaarak xaqiiqatan waxay soo bandhigeen waxyaabo aad qaali u ah maxaa yeelay waxaa la dhihi jiray waagii hore soomaalida mahmaha kaldana isticmaali jirtay waxaa la dhihi jiray hebelami ha naga dhaaf hebel wax- odagaas wax lagu jeeda ma leh waa habar dukatay markii la dhahayna waxaa laga wada jahligooda macnaa habar dukatay waa markii la dhahayo waxaa loola jeeda macnaha wax ma kasaan waa isku qoon jireen waa qabqabay ka siin jireen balse laakiin gabdhaha hadda waxaa loo jeeda aqoontooda heerka ay gaarsiisan tahay waxay ku daydeen umuna caaisha radi allahu canha allah ka raali noqdee xaqiiqatan saxaaba rasuulillah ajilla u tegi jireen oo cilmi ka soo qaadan jireen axaadiistii ay waayaan ay weydiin jireen bal iska dhaafe ilaa firaashka ay kula macaamuloon jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis gaar ayay ka soo naqlisay marka su'aalo badan oo hadda annaga ragga laga jawaabi waayey ama ay barbar dhacayn waxaa yidhi waxbarashada ma laha rag iyo dumar bal insha allah kulli waa loo simaasiino maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dalab alcilma fariidatu calaa kulli muslimin wa muslimatin waa muslimat markuu taa ta'niis ayaa ku jirta macnaha wiil walba iyo gabar walba waajib ayay ku tahay inay wax bartaan maxaa yeele ummadda ilaahi subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baranin masimayin jawaabta waxaa waaye waa maya nin walba u yaqaana oo caqli leh maxaa yeele nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey cabdullaahi bin cabaas oo xabra haadihi lumma ah muxuu dhahay ilaahu diinta bar fahansii marka muxuu ku gaaray intaas isagan waa la weydiiyey cabdullaahi oo maxaa ku gaartaa la yidhi dadaalkan saa u qurux badan oo heerkan ah markaa ay wuxuu yidhi waxaan ku gaaray lisaanun su'uul wa qalbin cuquul marka carab wax weydiinaayo iyo qalbi wax weeleeyo marka insha allahu tacaala xafladdiinan qaaliga ah waa ku faraxsannahay haddaan nahay nuqobada iyo walaayada kulli dhammaan muslimiinta caalamka ah wax lagu faana ayaa tihiin maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam dhallinyarada saan oo kale wax barateen wuxuu ku tilmaamay washaabun nashaa fii cibaadati illaah nin dhallinyaro oo ku barbaare diinta ilaahi subxaana wa tacaala gabdhahana maxaa lagu tilmaamay nabi maxamed wuxuu yidhi fadfar bidaati diin tarabad yadaag markii saddexda lasoo sheegay limaaliha walxasaba walijamaaliha fadfar bidaati diin tarabad yadaag nabi maxamed doortuu yidhi tan diinta taqaano xaqiiqatan waxa laisku qaatana laa fadla cala alcarab cala alcajab ilaa bitaqwa kulamada noocan ayaa had iyo jeer waxay ka dhacaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maktabka tarbiyada ayaana xil iska saaray si uu kobcin lahaa waxbarashada bulshada muslimka si loo helo ummad wax baratay oo awood u leh inay ilaashato aakhiradeeda iyo adduunyadeeda dhowaan ayay ahayd markii munaasabada ciidda awgeed uu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose multaqa ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada dhiirigelin u ah xagga aqoonta iyo waxbarashada misena kobcinaya garaadka bulshada laga sameeyey degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose maamulka wilaayadan ayaa sidoo kale xoojiyey barnaamijta noocan ah ee xoogga lagu saarayo horumarinta dhismaha bulshada ee xagga aqoonta iyo barashada culumta shareecada iyadoona dad badan oo kumanaan ah ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan duruusta ka baxda masaajida madaariista iyo sidoo kale macaahidda iyo mu'asasaadka tacliimiga ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaab almujaahidiin مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا hagaag dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan oo ay ka mid ahaayeen donald trump oo toddobaadkii lasoo dhaafay kalabar waddammada caalamka ku soo rogay canshuur xaddhaaf ah iyo saamayn dhaqaale oo xooggan oo durba laga dareemayo suuqyada caalamka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo soo bandhigay muuqaalka weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka labagaras ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo jamaacada masjid ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ka qayladhaamiyey in lagu wargeliyey in masaajidka la dumin doono islamarkaana kooxda riddada ay ganacsata murtadiina ka iibinayso caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka socday waxaa igala qayb qaatay qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ee bashiir muxiidiin abuu eyman iyo ilyaas cabdulaahi inta aan toddobaad kale barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تراعينا واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا